hadalladan oo ay jeediyeen afhayeenka garabka militari ee xuutiyiinta yemen sareye guuto yaxye sareec iyo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda iiraan kamaal kharaasi ayaa imaanaya iyadoo xulafada xamaas ay weli ku cadaadinayaan israel inay joojiso dagaalka ay kula jirto kooxda xamaas ee marinka khaza xuutiyiinta ayaa ku adkaysanaya inay sii wadayaan weeraradooda ka dhanka ah maraakiibta isaga kala goosha marin biyoodka muhiimka ah ee gacanka cadmeed kaasoo isku xira kanaalka suweys iyo badda mediteraneanka ilaa iyo inta ay israel ka joojinayso weerarada ay ku hayso magaalada khaza dhanka kale iiraan ayaa weerar aan hore loo arag oo ay u adeegsatay dayuuradaha aan duuriyaha lahayn iyo gantaallo ku qaaday israel intii uu dagaalka qaso socday taasoo keentay in colaadda sannado badan soo jiitamaysay ee labada waddan u dhaxaysa ay sii xoogaysato hadal horey loo sii duubay ayaa afhayeenka garabka militari ee xuutiyiinta yemen sarreeye guuto yaxya sariic wuxuu ku sheegtay weeraro lagu qaaday laba markab oo ku gooshayay calanka banama xarunta warfaafinta ee ciidamada isbahaysiga uu maraykanku hogaaminayo ee ka howlgala badaha bariga dhexe ayaa sheegtay in labadaasi gantaa lala beegsaday maraakiibtan subaxnimadii talaadada hase yeeshee midkoodna aanu waxba ku noqon ayna sii wateen safarkooda iyadoo shaqaalihii saaraana ay badqabaan xaruntu waxay intaasi ku dartay in maraakiibta ay u badan tahay in loo beegsaday sababo la xiriira dagaalka israel ee khaza labada markab ayaa waxaa lahaa shirikadda mediterranean shipping company taasoo aan weli ka jawaabin weeraradan xuutiyiinta ayaa sheegay in weeraradooda ay ku qaadayaan maraakiibta maraya badda cas iyo gacanka cadmeed ay uga dan leeyihiin inay israel ku cadaadiyaan inay soo afjarto dagaalka ka dhanka ah xamaas ee khaza kaasoo ay ku dileen in ka badan soddon iyo afar kun oo falastiiniyiina sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee khaza dagaalkan ayaa bilowday kadib markii dagaalyahanada xamaas ay weerar ku qaadeen israel toddobadii oktoobar halkaas oo ay ku dileen kun iyo laba boqol oo qof ayna qafaasheen ilaa iyo laba boqol iyo konton kale tan iyo bishii nofembar xuutiyiinta ayaa in ka badan konton weerar ku qaaday maraakiibta iyagoo mid ka midahna qabsaday mid kalena quusiyey sida uu sheegay maraykanka maraakiibta marta badda cas iyo gacanka cadmeed ayaa hoos u dhacay sababo la xiriira khatarta ay kala kulmayaan halkaasi